Dhallinyaradan oo baratay xirfadaha farsamada gacanta isla markaana ka shaqeeya goobaha lagu sameeyo fadhiyada iyo jiifafka guryaha ayaa dhalinyarada kale ugu baaqay inay ka joogaan tahriibka isla markaana ay bartaan xirfado ay ku shaqaystaan tahriibka dhalinyarada beledweyne ay ku aadaan dalalka kale ayaa waxa ay kala kulmaan dhibaatooyin kala duwan oo isugu jira luminta dhaqaale ay ku abuuran karaan fursado shaqo iyo inay ku waayaan noloshooda haddaba qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada beledweyne ka samaystay shaqo abuurka ayaa ka warbixiyay fursadaha yaalla wadanka iyagoo dhalinyarada ugu baaqay inay iska dhaafaan tahriibka isla markaana ay shaqooyin ka abuurtaan dalkooda iyagoo sidoo kale ka tegay khataraha tahriibka ay kala kulmi karaan wallahi wadanka shaqa waa taalaa nin waxaa arkaysaa oo ku dhahaya labaatan iyo sideed kun aa ku tahriibi labaatan iyo todoba kun aa ku tahriibi labaatan iyo shan kun aa ku tahriibi shan iyo labaatan kun ninka haysta waaba nin maalqabeen ah tahriib uma baahno oo wadankiisa oo ka shaqaysan karaa marka waxaan kula talinayaa inay wadankooda joogaan ay shaqaystaan hal abuur ay samaystaan marka wadan aan wadankaaga ahaynna dhaxan kaama celiyo dal aan dalkaaga ahaynna waa dareen ku joog marka waxaa loo baahan yahay in wadankiina aad ka shaqaysataan oo wadankiina aad joogtaan aad dhisataan oo meel walba aad laamiyada aad quraxsataan insha allah marka dal aad dalkaada ahaynna waa dareen ku joog marka wadankaaga iska joog ummad kale oo adiga kala nooca wadankaas joogto waa in hooyadaa ma joogto aabbahaa ma joogo maxaa la lahaa qof af soomaali kula taqaanid ma joogo qof aad isfahmaysiina meeshaan jooga isku diin tihiin isku dhaqan tihiin yacni haddii cibaadada xaggeeda la dhahaa aan shaki iyo dhibaato aan lagaa gelinaynin markaad isfahmaysiinaa joogto marka dadka waddamada shisheeye aadayo waxaan ku dhiirigelinaha inay wadankooda joogaan waayo nin labaatan kun labaatan iyo laba kun haystaa wuxuu ku leeyahay baagamuudo ah shaqa la-aan ah nin labaatan iyo laba kun haysta marka nin baagamuudo ma ahan waxaa waaye rootinimaan cunugiisa aqoonina agtiisa yaala allah marka labaatan iyo laba kun nin haysta ma labaatan iyo shan kun ama ugu yaraan toban kun sideed kun aa kutaariib aa ku leeyahay waa shaqo abuur fiican waa sideed kun toddoba kun waayo shaqada waxaa laga bilaabaa shaqa nus dollar laga soo bilaabay xataa dad nus dollar kasoo shaqo bilaabay oo malaayiin dollar la hajo shirkada waaweynaa jiro oo boqol dollar laga soo bilaabay konton dollar laga soo bilaabay rag waxaa jira oo maqaayad wax ka shaqeynaya hadda maalqabeene marka nin walba soo u fikri waaye marka qofkii niyadiisa ee ku jirta inuu tahriibiyo wadankiisa ka shaqaysto insha allah waa ku dhowahay magaci waxaa la lahaa cabdinuur muddada kale waxaan ka shaqeeyaa alaabtan jiifka ah an waxaan dhihi lahaa horto dhallinyaradaas horta waa arkay dad badan oo aniga asxaabtii wiil ka mid ah taa waa baxay mideeda kale meeshaad adag ku dhalatay dadkaada ay joogaan hooyadaa walaalaha horta maxaana waxaa le mugtahay makulyaal mininkeeda micay libax ku leedahay anaga wadankeena aan soomaaliya aan joogno aan ragnimo ku leenahay aan karti ku leenahay haddaan berihii dad shisheeye aan dhex galno oo luqadeeda aad ka siina haddaad ka siisid xataa oo macnaha oo adiga soomaaliya taa soo maha qofka dadka shisheeyaha kumasoo dhaweynayaan wax kuma qabanayaan laakiin wiilish waxaan dhaha oo tahriib galaayo tahriib waa gashi waalidkaada xataa haddii ku oyn waa ka dhuumat fiiriya waddada wax kugu qabsan karaan raalli kama ah waalidkaada horta waalidkaada sideeda banaan hooyadaada waxay ka xun tahay lama sumeeyo horta mideeda kale weligii hal mar hooyadii wax ku xumeen aan sumeeyey ani banuuna aadan ay tiri aan aadi banuuna hal maalinka waxdii dhiyaysa horyaa liigu soo jibi marka waxaan dhihi lahaa horta waxaa tahriib iyo waxas wax jir ma ah war meeshan anigu markaan oo alahan anigu waxaan toban iyo kow san ma aan jira aabeen kuu dhimanay aniga in anigan waxaad toban sideed sana jiraa wax iga sii yar wax ma qabsan karaan xoogga iyo kartida wax walba kusoo qabsada soo ma maka waxaan dhihi lahaa tahriib iyo waxas wax jir ma ah war adiga waxaad meeshan qabsan waad meel kale kuma qaban kartid